agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle cabdishakuur maxamed xasan ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada hirshabelle ay mamnuucday isticmaalka taleefanada fasalada dugsiyada sare arrintan ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay mid lagu horumarinayo tayada waxbarashada ubadka cabdishakuur maxamed xasan agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maamulada iskuulada deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle faray in la dhaqangeliyo arrintan la xiriirta joojitaanka isticmaalka taleefanada casriga ee lagu isticmaalo fasalada dugsida sare awaamiir ka soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle kadib kulamo joogta oo ay lahaayeen madaxda sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle ee uu ugu horeeya wasiirka wasaaradda mudane siciid hagar camalow waxa ay wasaaradda soo saartay qodobadan soo socda kow wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle waxay gebi ahaanba mamnuucday isticmaalka taleefonka smartiska ah ee waaweyn xilliyada ardayda ay ku guda jiraan duruusta waxbarashada labe maamulayaasha iskuullada kala duwan ee ku yaala dowlad goboleedka hirshabelle waxa ay wasaaradda waxbarashada faraysaa in dhammaan ay tilaab ka qaadaan ardayda soo qaata taleefonyada smartiska ah ee lasoo aado goobaha waxbarashada xilliyada ay duruusta socota saddex wasaaradda waxbarashada waxay u digaysaa ardayda iyo waalidiinta in ay marnaba ardayda aysan usoo qaadanin taleefayada waaweyn ee qadadka laga isticmaalo goobaha waxbarashada xiliyada duruusta ah iyadoona ardayga loo ogolaya keli taleefonka yar ee neclaha ee ku hadalka ah afar wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle waxay adkeynaysaa maamulayaasha iyo bahda kale ee waxbarashada in ay qaataan oo amiirtan ka soo baxday wasaaradda islamarkaana marnaba aysan wasaaradda ogoleen in taleefayada waaweyn ee ismaartiga ah lala yimaada xilliyada duruusta ay socoto kuwaas oo saameyn ku reebay xaaladda waxbarashada islamarkaana mararka qaarba ay dhacdo iyadoo ay socoto sharaxaadda duruusta macalinka in ardayga uu iskaga mashquulo taleefonka asigoo aaladaha kala duwan ee qadadka isticmaalaya haddaba wasaaraddu oo ka duuleyso habsimo socodka waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle waxa ay dhammaan maamulayaasha iyo bahda waxbarashada faraysaa in ay mamnuuc tahay in taleefonka ismaartiga ah xilliga duruusta ay socotay ee waxbarashada ardayga loo ogolaado waxaan rajaynaynaa in awaamirtan oo kasoo baxday wasaaradda islamarkaana uu ogyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle ay qaataan dhammaan barayaasha kala duwan ee ka howlgala dowlad goboleedka hirshabelle iyadoona wasaaradda ay u taagan tahay barbaarinta iyo adkeynta waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle ee aan mas-uulka ka nahay sanadihii ugu dambeeyey goobaha waxbarashada waxaa kusoo badanaya isticmaalka taleefanada casriga ah iyadoo ardayda ay u isticmaalaan habab kala duwan